aada iyo aad arrin u qaabtaran ayaa ka jirto laga bilaabo muxuu ahaa calamada markaba xaggaas loo dhaafo ilaa ay aad ka tagto muxuu ahaa doonaha shabaab uu leeyahay dhulkii dowladda ay lahayd ayaa waxaa waayo cabsi weyn iyo khalkhal ka jira waxdana waa ciidamadii la yidhi difaaca dalka aada iyo aad ba arrintaas ay noo taabatay de meeshaas waxaa degan ciidamada degan hadday ayaga qaban waayeen de waxaa waayo inay ayaga yihiin oo dad ayaga ka mid ah inay yihiin baa dhacaysa waayo hoostood haddii wax lagu hadlaynayo waxba qaban waayno gabda lagu kursanaayo baabuurta lagu dhacaayo oo baabuurta lagu gubaayo baabuurta marmara ayaga ciidamada gudbiyaan yaa baabuurta markay dhaqaaqdo gaarigii ma ka bajarto uma istaagaan way ka tagaan markay ka tagaan waa la gubayaa gaarigii maxaa dabaa la qabansiinaya ilaa laga tago dhulka shabaabka waxaa waaye shacabka ma haystaan amni ma haystaan marka dadkaasi waa dad la dagaalamayo dawladda la dagaalamaayo waayo shacabka iyo dawladda inay isku diraan rabaan waayo waxayna haystaan reeskii dawladday haystaan waa qalabkii militariga haystaan gaariga markuu dhaqaaqo oo controolka ayaga ay dhigtaan oo ka tago la ogaadana gabdha saariya mooto ka daba qaadanayaan markaas hidda hila ciyaara gabdhaha saabinaya maalinta bishii sagaalkeeda kow iyo toban gabdhood ayay farax umeeyeen ramadaanta inta ujeed sagaal iyo toban gabdhooda la maraya da warar aan sugayn hataa waxaa la sheegaya in baabuur gabdho aysan saarnayn layidhi noqo gabdho soo qara di kalena idinkaa muxuu si gabdha loo isticmaala leeyahay meeshaas wax xun baa ka socdo una baahan in muxuuha dawladda iyo ummadda soomaaliyeed muslimiinta ay usoo jeestaan laiska qabto dadka ayaga bagafayaasha qoomulhuudka oo meeshaas jooga in laga qabto ummadda u baahan waayo